أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigalaan dulismaanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerarkii cagmarinta ee shalay ka dhacay deegaanka harboole ee wilaayada jubbad hoose salaadiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame wilaaya saamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaas jabhadda amaxaarada ee faana ayaa guula ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka ethoobiya faahfaahino dheeraad ayaa laga leeyahay khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada laamuu iyo mandheera in ka badan labaatan ruux ethoobiyaana ayaa ku dheentay dhulgo ka dhacay deegaan ka tirsan dalka ethoobiya maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraray markab shixnada ku dejiyey magaalada berbera kaasi u rarnaa dowladda xabashida ethoobiya أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay tobaniyo toddobada bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan kataab al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka dhacay deegaanka harboole ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir كره على المعتدي كره يجناد الاسلامي لا waa mid ka mid ah weerarada cagmarinta ee ciidamada tawxiidka maalintii shalay ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee ku yaala duulaadka magaalada kismaayo isdaarkan oo soconaya muddo afar daqiiqo iyo soddon iyo lix sekin ayaa waxaa ku lifaaqan macluumaadka weerarkaasi iyo khasaaraha baaxadda leh ee cadowga lagu gaarsiiyey lix iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lix ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaa ka mid ah xerada maleeshiyaadka ridada ee deegaanka harboole ee wilaayada jubbada hoose كسروا للعدا ظهره وفوضوهم على الكسار بالسهم تخترق نحره خذوا waxyaabaha lagu arkayo qeybaha hore ee muuqaalkan waxaa ka mid ah firxadka askar ka tirsan maleeshiyaadkii lagu weeraray halkaasi halka kuwo kalena maxaabiis ahaan gacanta lagu soo dhigayo kadib markay ka baxsan waayeen xabadda mujaahidiinta نحره خذوا دناهم تسيل انهار marka laga yimaado maleeshiyaadka lagu laayay weerarkan ee looga cararay fakaaraha dagaalka waxay mujaahidiintu sidoo kale nolosha ku qabteen kuwo cararkii gabay oo caguhu cuslaadeen cabsi aawadeed كره على المعتدي كره يجناد الاسلامي الاحرار قدام مره قفا مره لا تبهروا عصبة الاشرار لابد ما يجرع الحسرة عدونا الغاشم الغدر والمرتبة يسطلي حارة bakhtiyada murtadiinta iyo kuwa la dhaawac dhammaystirayo ayaa iyagana lagu arkayaa qeybaha dhexe ee muuqaalkan xiisaha badan
على المعتدي كره يجناد الاسلامي الاحرار قدام مره قفا مره khanaa'im kala duwan oo ay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigayaan oo ay qayb ka yihiin hub iyo rasaas iyo sidoo kale gaadiid ayaana ka mid ah muuqaalada xiisaha badan ee lagu soo bandhigayo isdaarkan cusub ee kataab al khabaariya وليل لو غادف ciidamada mujaahidiintu waxay allaah fadligii dagaalkan ku soo furteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo ay maleeshiyaadku uga carareen xerada harboole ee wilaayada jubbada hoose
gaadiidku waa ciidanka qaadaa iyo booyad ayaa ka soo muuqanaya isdaarka kuwaas oo geesida tawxiidka ka soo kaxaysanayaan xerada maleeshiyaadka ridada iyadoona ugu dambeyn dab la qabadsiinayo wuxuu yaalay xerada isugu jira qaadka iyo qurunkii maandooriyaha ay halkaasi ku isticmaalayeen
والصار فيما مضى weerarkii harbole wuxuu ahaa mid ka mid ah howlgalladii xasminta ee cagta lagu mariyey saldhigyadii murtadiinta ay ku lahaayeen duulaadka magaalada kismaayo halkaas oo casharkii ay mujaahidiintu ugu dhigeen murtadiinta aysan sida ay tahay uga sheekayn karin cid aan ka ahayn maxaabiista gacanta lagu soo dhigay iyo tirada askartii hoodka afka saartay markii ay wajihi waayeen ciidamada tawxiidka waxaana halkan xusid mudan hal tusaale oo aan warbixintan uga faa'iidaysanayo malishaadka riddada ee gaalada ku adeegato ayaa ah kuwa aan damiir lahayn oo dhinacyo badan ka shaabaha baranbarada sidaan ognahay cayayaanka baranbarada waxaa tilmaamihiisa ka mid ah in uusan jecleen nuurka noloshiisana ay ku kooban tahay mugdiga iyo wasakhda markii iftiinka ay arkaanna kuma sii nagaadaan oo waxay ku hoydaan mugdiyadooda ama ay ku baaba'aan halkii lagu arko gaar ahaan guryaha oo aan laga jeclayn waxaa dhaqan iyo dabeecad u ah waxaa dhaqan iyo dabeecad u ah in markay arkaan ciidamada mujaahidiinta ee allah ku manaystay nuurka iimaanka ay u kala firxadaan howdka saldhigyada lagu weeraro ama waxa ay ku halaagsamaan rasaasta mujaahidiinta iyo dhimbilaheeda mana lahan mustaqbal kale oo ay u noolaadaan jasaaka allaahu khayran walaalka xaaris salaadiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame owla saamiga iyo jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey maleeshiyaadka riddada ee ka dhacay deegaana ka tirsan wilayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman bogaadinta iyo hambalyada ka imaanaysa qeybaha bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku aadan weeraradii shalay allaha fadligiis mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii cadowga uu ku lahaa deegaanada dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo efmadow in ka badan saddex xero oo lagu ekeeyey weeraro qorsheysan kamaa in lagu boqnogooyey konayo gurmad ah iyo khasaare baaxad leh oo dhabarka loo saaray maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay bulshada reer jamaame iyo odayaashooda dhaqanka ahaayeen kuwa si weyn ula socday howlgalladaasi farxadoodana la qaybsanayay dadka wilaayaadka ku dhaqan suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan axmed nuur mataanow oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadin u diray ciidanka mujaahidiinta alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahi subxaana wa tacala umahad celinaynaa weerarka ka dhacay buulaxaaji iyo harboole iyo miido aad baan ugu faraxsannahay waa u riyaaqnay waana u duceyna mujaahidiinta guusha maanta ay ka dhaliyeen gobolka jubbada hoose ilaahay ha barakeeyo waa mid laga sheekeeyo waa midna farax gelisay ilaahay aan ku mahadsan uma mujaahidiinta ayaan ku mahadsan iyo xarakatu shabaab mujaahidiin hogaankeeda kan ugu sarreeyo iyo intii soo tadbiiqisay oo soo diyaarisay in gaalada saaka uu ku dhaco silsaalkaas aadka u weyn saddexdii goobood ee kaga sugnaayeen dhulka islaamkana laga bixiyey marka waxaan leenahay tillaabada tan xigto iyo tan xigi doonto inshaa allah waxay noqon doontaa midaan midka sii daran sidoo kale haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame ayaa iyaguna ka mid ah dadka sida weyn ugu riyaaqay nasriga uu allaha siiyey addoommadiisa ee ka soo yaray deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ee wilaayada jubbada hoose waxay bogaadin iyo hambalyo u direen libaaxyada islaamka ee guushaasi dhiigooda dhuuxooda iyo dhididkooda ku xariiqay muslimiintana kaga farxiyey maasha allah maanta shucuurteena lama koobi karo waan soo dhaweynaya horta allahu akbar allahu akbar mujaahidiinta walaalaheen way naga farxiyeen inuu ilaahay ka farxiyo jannatalfardoos ilaahay ugu farxiyo say anaguna ugu bishaareeyeen waxaan kale aan leeyahay gaalada junuudda ilaahay waa mujaahidiinta ma u adkeysan kartiin toobadkeena meel walbaad gashaan xero walba waa idinku daadanayna haddaad toobadkeen wayseen gacmaha mujaahidiinta ilahay idinku cadaaba yucadibkum cadaaban aliima udha ilaahay allaahu akbar saaka markaan soo kacnay farxad ayaan la soo kacnay wallaahi farxad ayaan la ooyey markaan maqlay inay maan weeraro ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta waana sugeynay waana ku faraxsannahay ayaan leeyahay alxamdulilaah mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra oona sugnaada ayaan leeyahay wakhti kasto cadows u dhawar adeega meeshaad ku aragtaan laaya ayaan leeyahay kamaa-inada shaadiha ku gala kuwani waa bulshada hoosarsanaya ku dhaqanka shareecada islaamka ay difaaca u yihiin libaaxyada tawxiidka ee taagan furimaha dagaalka ee duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo efmadow nasrigan waxaa dhanka kale xusid mudan inay wax ku leeyihiin ragga ragga ah ee dhaawaca iyo dhibaatada ay kasoo gaartay koryeelidda kitaabka alleh mujaahidka u shahiiday kol hore iyo midka wakhti kasta ku garab istaagaya carabkiisa ama haweenka muslimaadka waa kuwa kasoo muuqanaya dhammaan majaalaadka laga maarmaanka ah iyo kaalimo ay yar tahay wax lagu matalo waxay leeyihiin dowr muuqda iyo mas-uuliyad culus oo jihaadka lagu kaabayo islaamkana uu ku xoogeysanayo allah fadligiis isku soo wada duubo dumarka ku dhaqan degmada jamaame waxay dhowaan wareejiyeen hadiyada kala duwan oo ay maamulka wilaayada jubbada hoose u mariyeen si loo gaarsiiyo libaaxyada ribaadka kaga jira furimaha hore waana libaaxyadii shalay fuliyey weeraradii qoobgariirka ku riday maamulka riddada jubbaland ee lagu naafeeyay askartiisa agabyada ay wareejiyeen waxaa ka mid ah caagadaha lagu qaato biyaha iyo baad uu mujaahidka u kaashan karo waajibaadkiisa waxaana intaasi si dheer xarga ay ugu talagaleen in lagu soo xiro murtadiinta dagaalka kula jira islaamka oo ay ku wareejiyeen mujaahidiinta waxaana allaha idinkii loo fuliyey ballankii ay qaadeen mujaahidiinta ee ahayd in xargahaas lagu soo xirxiro gaalada iyo murtadiinta waana midda dhacday shalay oo ay ciidamada mujaahidiinta marka laga soo tago khanaa'imta ay gacanta ku dhigeen waxa ay dagaalka kusoo qabteen maxaabiis dagaal oo murtadiinta ka tirsan jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman jabhadda amxaarada ee faan ayaa guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka ethoobiya walaalkeen yaasir moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo iska horimaadida hubaysan ee u dhexeeya ciidamada milatariga etoobiya iyo maleeshiyaadka axmaarada ee ka socda waqooyiga dalkaasi ayaa sii xoogaysanaya jabhadda faano waxay saacadihii u dambeeyey sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka socda gobolka amhara ee ay kula jirto ciidamada nidaamka abiy axmed warbaahinta taageerta jabhadda fano waxay sheegtay inay dhankooda u soo wareegeen soona dhoweeyeen konton askari oo ka tirsan ciidamada milatariga jabhadda fano ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadan dhankeeda u soo wareegay ay ka mid ahaayeen ciidanka milatariga abiy axmed ee ka howlgalayay magaana gondar dhankooda milatariga etoobiya ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay sarkaal sare oo caan ka ah jabhadda mucaaradka ah ee faano korneel asjad oo ka mid ah saraakiisha ugu caansan jabhadda faano ayay milatarigu sheegeen inuu isku soo dhiibay isaga iyo maleeshiyaad badan oo uu watay sarkaalkan amxaariga ah iyo maleeshiyaadkiisa ayaa la sheegay in lagu soo dhoweeyey magaalada kombolja ee ay gacanta ku hayaan ciidamada milatariga etoobiya jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada laamu iyo mandheera walaalkeen marwaan maxmed ee warbixintaasi ku cibaadeysanaya howlgalladan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada laamu iyo mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku horumarno wilaayada baayer howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada buuracakabo ay ku beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u taalla ee magaalo jaceyl ee degmadaas inta la xaqiijiyo waxaa howlgalkaasi qorshaysan lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana lagu soo qanimaystay laba qori iyo booshkooda wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaallo culus u qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ee xaafadaha mukrega iyo haanta dheer ee degmada afgooye dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka ishaakaaniya ee gobolka laamu ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyeen weerarkaasi ay ku baktiyeen shan askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen afar askari oo isla kufaarta kenya ah dhinaca gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee ku hoos jirto gumaysiga kufaarta kenya waxaa weerarkaasi ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah howlgalladan ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay imaanayaan xilli maalinnimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen ilaa saddex haro oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanada buula xaaji harboole iyo miidho kuwaasoo cagtala mariyey dhammaan xerooyinkii murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanadaasi waxaa weeraradaasi lagu dilay ilaa toddobaatan iyo kow murtad halka mujaahidiintu ay ku soo qanimaysteen hub iyo gaadiida iyadoona nolosha lagu soo qabtay maxaabiis ka tirsan murtadiintii lagu weeraray xerooyinkaasi jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan in ka badan labaatan ruux ethoobiyan ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay deegaan ka tirsan dalka ethoobiya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheba khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay dhulgo xoogan oo laga soo calaamadeeyey deegaan dhaca ismaamulka koonfurta dalka etoobiya dhulgo'an ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka gofa oo degmo ahaan hoostaga kanjoja gosli ee ismaamulka koonfurta etoobiya siday xaqiijisay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas dhulgo'an ayaa lasoo wariyey inuu galaaftay nolosha in ka badan labaatan qof oo etoobiyaan ah dhulgo'a ayaa la sheegay inuu dhacay shalay oo isniin ahayd guddoomiyaha degmada miskir midku ayaa wargeyska addis standard u sheegay in in ka badan labaatan miidada la helay wuxuuse sheegay inay kordhi karto dhimashada maadaama ay jiraan dhaawacyo badan sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday aagga dhulgoa uu ka dhacay ayaa muujinaya dhismayaal dumay iyo burbur gaaray dhul baaxad leh jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba ugu dambayntiina maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraray markab shixnad ku dejiya magaalada berbera kaasi u rarnaa dowladda xabashida ethoobiya walaalkan cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama wadanka yemen ayaa weerar ku qaaday markab shixnad ku dejiyey dekedda magaalada berberaha ee dhacda gobolka saaxilka kaasoo sida la sheegay u rarna dowladda xabashida itoobiya markabkan oo lagu magacaabo lobivia islamarkaana watay calanka dalka singabur ayaa markii uu ka shiraacday dekedda berbera waxaa lagu beegsaday gacanka cadan isagoona dib uga soo laabtay dekedda berberaha kadib markii ay gaartay waxyeelo mas-uuliyadda weerarkaasi lagu beegsaday downadan waxaa durbadiiba sheegtay kooxda xuutiyiinta iyagoona sheegay in markabkaasi uu lahaa ganacsade yahuudi ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda shiicada iiraan ayaa marar badan beegsaday maraakiib ganacsi iyo duuman ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka iyo maamulka sahayanada waxaana weerarkan lagu beegsaday markabka lobivia ee u rarnaa xabashida uu kusoo aadayaa xilli maalmo ka hor maamulka yahuudda weeraro dhanka cirka ah uu ku burburiyey qeybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee magaalada alxudayda ee wadanka yeman jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus soo gudbinta iyo diyaarinta warka duurnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantiin dhegeysiga warka duurnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsay dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak